dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan meelguba aad joogtaan si kasta maqalka radiyaha cadaado idiin soo gaariyaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada warasida oo habeen kasta odaanka aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya saylaciya iyo qaar kalona hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugaya oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm uncsb ss bombaan saasadla diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
mar kale kulan wacana wanaagsan saaxiibyaal waahanimo sabdi axad ay soo gelayso oo taaradana caawa ay ku aastaysan tahay saddexda bisha sideedaad ee agosto sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaaba caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona haddii allaha wadda laga hela waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax maanta ka dhacay magaalada caasimaddaah muqdisho khasaare ayaa la soo warinayaa wararka ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ayaan xogaydan ka helnaa faahfaahin ku saabsan ayaan gorow idiin soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona odayaal ka baxsaday ciidamo uu u diray madaxweynaha jubbaland ayaa iska ka cararay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waraysi ay raad iyo xadaado ay siiyeen ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shaacisay in si rasmi oo la wareegtay gacankoynta ammaanka magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug haddaba suuragal ma tahay inay ka qayb galaan beelaha diidanaan shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug wallahi annaga horta marka horeba waa kuu sheega horta in hadalka dadka lagu celceliyo ama lagala soo warwareego wariga looma baahna dad ku afgaranahayaanahay waa diidno baad naga rabtaa war ma anaan diidin shirka galmudug lagu heshiisiinayo oo dhuusamareebeed laakiin waxaan rabnaa inta aanaan ka soo qayb gelin horta in aan ra-isul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guduhu loogu yimaadaan waqooyiga galgaduudeed oo aan iswarsanno waxyaaba kalcaa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona ciidamada xooga dalka ee danab ayaa maanta la wareegaya ammaanka garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan gorweydan kugu soo gudbi doona waxyaabaha kale barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona wafdi hogaaminaya guddoomiyaha magaalada gaalkaayo ee gobolka mudug iyo qaar ka mid ah nabadoonada magaalada gaalkaayo ee maamulka galmudug ayaa maanta gaar dhuusamareeb si diiran ayaa halkaas lagu soo dhoweeyey ujeedka safarkeed ee dhuusamareeb ayaan xogaydan ka helnaa barnaamijka xulashada udhasida ayaan gorweydan kugu soo gudbi doona waxyaabaha kale barnaamijkan ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doonaa xasan cali kheyre maanta wuxuu booqday gurigii uu ka tegay allah naxariistay gudoomiyihii gobolka belanted ahaana duqa magaalada caasimadda ah muqdisho hadal halkaas uu ka jeeshay ayaan barnaamijkan goorgooda kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona dibidhac ayaa ku yimid keenista meydka allah naxariistay gudoomiyaha gobolka belanted ahaana duqa magaalada caasimadda ah muqdisho sababtu maxay tahay cillad farsamo oo ku timid diyaaraddii soo qaadi lahayd ayaa waxay noqotay in dib u dhac uu ku yimaado diyaaraddii in la bedelo diyaarad kale loo bedelan wakhti ayay qaadatay sidaa aawadeed ayuu dib u dhacaas uu u yimid maanta aaskii qaran inuu dib ugu dhacay madaxweynihi hore puntland cabdulle maxamed cali gaas wuxuu ka hadlaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka puntland wuxuu salka ku hayo ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona qodobada ay soo koraa xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontiin haystaan anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone
qodobadaas inagu soo korinta barnaamijka ugu jirno ayaa dhegeysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaraa kaana ka tabi doona anigu xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiife ayaa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada lumay miyuu qasifnaagoo waayahay saaxiibayaal kusoo dhada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada caasimada axi muqdisho gaari qarax ah ayaa maanta wuxuu ka dhacay degmada leelayaaqshiid oo ka tirsan gobolka banaadir ee magaalada caasimada axi muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen goobtogaalka agdhuwa halka qaraxaas uu ka dhacay qaraxaas ayaa ka dhacay inta u dhexayso meesha leelashagti iyo jiro gorob waxaana ka dhashay khasaare isku jira dhimshi iyo dhaawac sida ay dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen qaraxaas ayaa ahaa mid lagu dhajiyey gaari saarif ahaa oo la sheegay inuu watay wiil dhallinyar ahaa waxaana soo gaaray dhaawac culus ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa gaaray goobta qaraxaas oo ka dhacay waxaana halkaasi aan ka qaadeen dhaawaca wiilkaasi ee gaarigiisa qaraxa lagu dhajiyey ilaa hadda ma jiro wax war oo kasoo baxay ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo laamaha ammaanka iyo sidoo kale maamulka degmada yaaqshid oo qaraxan oo ka dhacay kulan wanaagsan ayaynu leenahay saaxiibayaal xulasho u dhasida ay dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa waxaa maalinta shalay ahayd oo jimca ahaa la sheegay in si buuxda lagu wareejiyey nabadgelyada magaalada dhuusamre ee caasimadda galmudug ee dowladda federaalka ee soomaaliya munaasamadaas lagu qabtay shalay dhuusamreeb ayaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dibshisinta xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha maxamed abuurslow ducaale iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo qeyb uu ka ahaa madaxa xukuumadda galmudug xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka iyo mas-uuliyiin isku jiray labada gole ee maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibshisinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo halkaasi hadallo kooban ka jeeshay ayaa sheegay in howlaha galmudug ay hadda marayaan meel wanaagsan oo muddo afar cisho ahayna ee loo fadhiyey wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed abuurslow dacaale wuxuu sheegay in ammaanka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ay si buuxda ula wareegtay dowladda federaalk ee soomaaliya dhankiisa ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudan xasan cali kheyre wuxuu shir gudoomiyey shir looga hadlayay ammaanka caasimada galmudug iyo dhuusamareeb ayna ka qeyb dhammaan hay-adaha ammaanka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirkaas ayaa aada looga hadlo qorshaha sugidda ammaanka caasimada galmudug iyo dhuusamareeb diyarogarowga sugidda ammaanka shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug amniga garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale dadgelinta qorshaha xoreynta deegaanada galmudug ee al-shabaab ay kaga sugan yihiin ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo la hadlayay hay-adaha ammaanka ee shirkaas ka qaybgalay ayaa wuxuu ammaanay hay-adaha ku shaqada leh ammaanka waxauna faray in wadajir ah ay kalsoonida shacabka sare loogu qaado sida ugu haboon oo uga soo baxan mas-uuliyad weyn loona dhiibay si guul ugu dhammaado qorshaha lagu dhisayo hay-adaha maamulka galmudug waxaa muhiim ah eh, inaa ogaataan eh, indhaha dadka soomaaliyeed waayahan oo dhan waxay haayeen gelmudug Eh, sababtu waxay tahay dadka gelmudug meel walba oo ka mid a waa isku soo baxeen waxay u soo jeesteen inay dowlad cusub dhistaan eh, dowlad goboleed cusub Eh, waxay aqbaleen inay hubka iska dhigaan ama dowlad u dhiibtaan waxay aqbaleen inay ciidanka ku biiraan waxaa muuqda tanaasul badan oo laysu tanaasulayo tanaasulkaas isaga ahi laakiin waxaa ka mira dhalin kara waa dadkiina ah eh, hay-adaha amniga maadaama dad badan ay halkan isugu imaanayaan kalsoonida ugu horeysa waxay tahay horta eh, in amniga laga shaqeeyo amniga magaaladan dadkii joogay si wanaagsan bay uga shaqeeyeen waana ku ammaanan yihiin waana in laga bartaa laakiin dadkii magaaladan imaan jiray dad aada uga badanaa imaan doona Eh, magaaladan xiisihii loo qabay wuu boqol jibbaar maayaa aragtida laga qaba si kaley noqonaysaa baahida loo qabana si kaley noqonaysaa waxaan u baahan nahay marka sabuuraddii looga soo shaqeeyey qorshihii hore in dib loogu noqdo mid cusub lagu soo qoro kaasoo kulligeen aan wada fahamsannahay arrinka labaad waxay tahay ciidamadiinna halkan jooga kulligiin waxaad tihiin ciidamada federaalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku soo celiyo mar labaad ma kala lehidina ciidamo hore iyo ciidamo dambe kulligiin hadda waxaad tihiin ciidamada federaalka soomaaliyeed oo isgarab fadhiya iska garab dagaalamaya is-ilaalinaya shaaha iyo biyaha kala qaybsanaya iska fiirinaya cadowga idinkoo isla jira nafta isi siinaya marka horta waa inaan aqbalnaa inaad tihiin ciidan soomaaliyeed kulligiin midda labaad idinkoo hadda isu yimid marka aan fiirino shaqadan hortaal baaxadda ay leedahay waxay tusaale ka tahay sida aadan u kala maarmina innakoo isu nimid oo ciidankeenna mid uu noqday ayaa haddana baahida shaqo oo horteenna taalla baaxadda ay la eg tahay marka aan fiirino ayaa waxaa muuqanaysa saacado badan iyo maalmo badan iyo habeeno badan inay khasab tahay inaan soo jeedno si aan uga adkaanno kuwa raba inay dhibaateeyaan gobolka haddii marka shaki uu nooga jiray muhiimadda midnimada ay leedahay shirkaanaa daliilu ah kulligiin ama boolis ahaw ama nabad sugid ahaw ama militari ahaw waxaad rabtaa inaad dalkaada difaacdo idinka dowlad goboleedka aad dadkiisa matalayseen ciidanna u ahaadeen ayaa meelo badan oo ka mida cadow haystaa oo macnaheedu waxay tahay wiilasha iyo gabdhaha meelahaas ku koraaya mustaqbalkooda inuu mustaqbal fiican oo iftiimaayo noqdo idinkaa ka mas-uula saacad idinkama lumi karta marka ma iskhilaafi kartaan dulqaad la-aan ma ahaan kartaan dantiinna keliya kama fikiri kartaan go-aanka aad gaartaan wuxuu saamaynayaa dad walaalihiina waxaan ku faraxsanahay caawa inaan isu nimid shirkan idinkala soo qayb galay waxaan rabnaa dowladda federaalkuna inay maamulkan ka barato wax walba ay ka baran karto maamulkuna uu ka barto dowladda federaalka waxaan rabnaa inaan usii dhammaystirno qorshe dowladda laga dhisi goboleedka halkan laga dhisi doono si marka loo aasa dhidibada aanay kow uga bilaabin balse aan u hayno qorshihii amniga magaalada gobolka degmooyinka tuulooyinka qorshihii dib u xaraynta iyo daryeelka ciidanka inaan shaqadeeda dejinno waa muhiim tan labaad waxaa ku guulaysateen ama dowladdiina federaalka iyo dowlad maamulka galmudug ay ku guulaysteen in la midoobo laisu yimaado la wada shaqeeyo dadka loo adeego dadka si aan u kasbanno marka waa inaan leenaha waxaan ku kasbanno waxa ugu fiican oo marka aan samayn karno maadaama aad ciidan tihiin waxay tahay inaan dhulka dib u xorayno sida ugu dhaqsaaqay haddii awal la kala maqnaa oo cudurdaarku ahaa in la kala maqnaa cudurdaarkaas isaga ahaa wuu soo afjarmay waa la isu yimid ciidanku waxay shacabka uga duwan yihiin waa nidaamka iyo kala dambaynta amniga dowlad goboleedka xasiloonida horumarka dibu xoraynta ka ilaalinta cadow gudo iyo mid dabadeed idinkaa ka mas-uula ilaahay idinla garab galo shaqadiinna qaar ka mid a magaalooyinka deegaanada galmudug ayaa haddaba kasoo horjeestay la wareegitaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay la wareegtay ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayna sheegeen inay si jiran habeeratee wax dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gudoomiyaha degmada xeraale ee gobolka galgudud oo gorow qadka telefoonka igu waramay ayaa waxa uu sheegay inaysan ka qaybgeli doono shirka dibushiinta ee beelaha deegaanada galmudug ay siina jirina wax ay dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegtay ammaanka guud ee dhuusamareeb
arrinkaa waa maqmaqlaynaa waxa ka dhacayana waa xawaan kala soconaa ma aragno amniga dhuusamareebeed in lagu wareejiyey qaran uma aragno mauqma muuqato xataa inay dib ula wareegi doonaan baa noo muuqan bal iska daa inay la wareegeen marka annaga arrinkaas meeshaasu wixii ay naga ahayd bay naga tahay meel jabhadu qabsatay bay naga tahay meelaan hadda dan soomaaliyeed hoolin baan u aragnaa waa gartay laakiin ra-wasaarihii iyo qaar ka mid a gulista wasiirada oo munaasabad uga qaybgala dhuusamareeb waxay sheegeen in ammaanka dhuusamareeb ay dowladda federaalk soomaaliya mas-uul ay ka tahay
way moodaysaa walaal taa naguma aragno ninkii yidhina asagay u taallaa wixii uu dadka ku fahamsiin lahaa asagaa laga rabaa laakiin annagu uma aragno qaran soomaaliyeed inuu dhuusamareeb la wareegay si sheeka sheekaan qaran inuu dhuusamareeb kula wareegahayo uma aragne in qaran xoog leh oo dalka soomaaliya qaran u ah oo meel ka qaban kara niman jimcada ka qaban kara inuu wax ka qabto dabadeed baan waxaan u arki doonaa wixii qaabkii wax uga qabto laakiin hadda uma aragno in qaran wax ka qabtay meeshaas qaranna joogo gudoomiye laakiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in haddan wixii ka dambeeya ay ammaanka dhuusumreeb ay dowladda federaalka ee mas-uul ay ka tahay marka ee, waxaa idin muudo kale maxay tahay mar haddii dowladda federaalk ay sheegtay in ammaankii dhuusumreeb iyadu mas-uul ay ka tahay ma nin baa waxaa la yidhi il laga qalahayey baa waxaa la yidhi isha libaqsiga ka daa isha iyadaa birta arkaysu yidhi Mhm.
marka annagu waxbaan arkaynaa waxna waa maqlaynaa waxna waa garanaa Mhm.
marka waagii qaranku la wareego dowlad federaalhu la wareegto hala gaaro laakiin kuma oranaya anigu maanta dowlad federaal ha la wareegtay annagiibaa federaal jannaadii haysanisay oo meeshaan wax ku leynaysay oo dalka dembiga ka gashay baa federaala ayadii baa la fede- federaal laga dhigay ayadii oo ee, dembigeedii iyo wixii ay geli lahayd iyo mas-uuliyooyinkeedii wadatay federaal tahay sidaas wey waa iyadiibaa kaba loo geliy hay-adihii ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegeen in ciidamo laisku dhafay ee ku sugan dhuusumreeb ee laga saaray gudaha magaalada oo bannaanka magaalada la geeyey ee amniga guud ee dhuusumreebna ay mas-uul ay ka yihiin ciidamo laga sii adaadguriyey magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa idiin muuqda ayaa muuqan ee, maxay tahay gudoomiye raggii dhiigga faraha kula jiray baa ciidamada laftigooda haysta oo xukumaya kuwii annaga nalaayey baa xukumaya kuwii godelnaba dadka ku laayey baa xukumaya kuwii cawiya dadka ku laayey baa xukumaya gacantii daahir ahaa wax dahirta horta bal marka hore dadka Laakiin- dambiilayaasha keliya ama xarshi ha u qaadeen ama ha ha fasaxeen oo ha iska daayeen xilka ay u dhiibayaan markii dowladdu ka tanasushaan u arkaynaa in meesha waa gartay mm, laakiin kuwaas waxaa la yidhi magaalada waa laga saaraa oo duleedka magaalada la geeyey ammaanka guud ee dhuusumreeb iyo gudaheedana waxaa la wareegay ciidamo laga keenay magaalada caasimadda ee muqdisho marka wasiirka amni wasiirka amniga ninka hadda markaan ka ama taqaanaa waa saadaq sheekh yuusuf waa anigana adeerkay waa ninkii haraala guday mhm.
haye marka federaal baan u arki karnaa marka Ee, saadiq sheekh yuusuf ee ciidamo wato ciidamada laisku dhafay ee lagu wareejiyay dowladda federaalk waxaa la geeyay duleedka magaalada Ee, ammaanka guudna ci- dowladda federaalk soomaaliya ayaa haatan wixii ka dambeeya mas-uul ka ah oo wixii ka dhaca lagala xisaabtamaya ammaankiina maadna ku aamini karin ee dowladda federaalk Ah, maya warkaas waxaanad uga laaban eh, warkii ugu dambeeyey oo shalay eh, lasoo jeediyey adiguba eh, miidiyaha waa ka dhegaysatay Eh, adiga laftigaagaa idaacad ka hadlaya waxaan ku leeyahay ciidamada federaalka ah ciidamada la isku daray ayaa meesha xukumayaa la yidhi oo uu saadiq eh, amniga madaxda uga yahay baa xukumaya Mhm.
oo uu mascuud eh, taliyaha ka yahay baa xukumaya oo uu ka yahay eh, ninka la yidhaahdo eh, jaafkeedi ninka la yidhaahdo uu ka yahay madaxda xukumaya oo magaalada amnigeeda haya oo yaa lala diriraynaa saakirna wise wuxuu ka yahay eh, duqa soo dhoweeyo oo wax u meeriya Mhm.
Ee, gudoomiye wadaadkii we- wadaadkii weynaana waa ka sii weyn yahay hadde adeer waxa aad noo maryameynaysaan maxay tahay ee, gudoomiye ee, wasiirada dowladda federaalk ee in badan ku sugan dhuusamareeb iyo rawasaare xasan cali kheyre intuba waxay si gooda u sheegeen in ciidamadii dhowaan laisku dhafay ee dowladda federaalk soomaaliya ee qaramaysay ee isugu jiray nabadsugud iyo buluus ee dowladda federaalk soomaaliya ee geysa duleedka magaalada ee ammaanka guud ee dhuusamareebna ay si gaara ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka keentay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ammaanka guudna haatan wixii ka dambeeya mas-uul ay ka tahay ee marka laskuma hadlayn karo ammaanka dhuusamareeb laiskuma hadlayn karo waa garta waxaa muuqda oo dadkan ee, gaaray dhuusamareeb oo u muuqan oo adinka idiin muuqda maxay yihiin taas waxaan malaynayaa eh, ishu ayadaa birta arkaysa inay tahay marka intaa ka badan eh, waxba hadalka ka warwareejina annagu ma aragno weli maanana eh, inay eh, saldhigtay ma aragno dowladda federaalka annagu waa taabacsannahay ma diidanin Eh, annagu waxaan eegaynaa annagu dowladda federaalka taabacsan haddana naftanada waa qaabkaan u maarayn lahayn waa fiirinaynaa wixii dan soomaaliyeed ugu gaari karana waa eegaynaa haddii ay noo muuqan weydana meeshaan joognaan ka toogaynaa annagu awal baanaan iyaga weerarin marka aan aragno dowlad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed oo shir soomaali ka dhexeeya mm, isugu imaanaya uu dowladii soomaaliya ciddii dambiilaha ay meeshii mm, maka bukaanada la isugu imaanaya ay ka wareejiso markaan aragno oo indhaha iyagu buuxsamaan waxaan annagaa waxaan jecelnahay soomaali inay tashato arrimaheeda iyo masayrkeeda inay ka tashato waa tahay inay heshiis iyo walaalnimo gaarto waxaan maanta ka jecelnahay ma jirtee dad ama jamhada annagu dad shacaba oo degmadoodii degan oo qabaa'il ah oo maamulkooda leh baan nahay markii ay dhacdo marka dana soomaaliyeed ay noo muuqato annagaa toosha fayruusaha annagaa u shidayna annagaa biyaha kula holoordayna annagaa geedaha u waabayna lagu shirayo annagaa gogosha dhigayna waa weli tahay ma anaan arag adeer ma anaan arag Mhm.
ma jeedno Eh, nama gud- muuqato Aha.
sidaa weeye ee, waa tahay ee, gudoomiye horey waxa u sheegteen inaadan ka qaybgeli doonin shirka dibshisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay inuu ka furyahay dhuusamareeb adinku ma waxaad diidan tihiin in taagitaanka dhuusamareeb oo salaamo ammaan daraaddeed mise waxaadna doonayn inaad ka qayb gashaan shirkaas dibshisiinta gabahaanba
maya shirku haddii uu shir cadaalad u dhacahaya uu noogu muuqdo oo shir soomaaliyeed yahay waan ka qayb galayna Mhm.
haddii aanu shir soomaaliyeed ahayn oo shir dana gaara lagu fulinayo aanu taannana kama qaybgelayno wax gaara wax aan ku gaaraynona ma jiraan meesha midaan ka joogayno mowqifka ugu dambeeya inay rabbigooda caabidaan bay rabaan
gudoomiyaha degmada xeraale ee gobolka galguduud ayuu kaasaagoru qadka telefoonka igu warameeyey isagoona ii sheegay inaysan tegi doonin dhuusamareeb taasoo uu ku sabeeyey in ay tahay ammaankeeda mid aan laisku halayn karina been ay tahay in dowladda federaalka soomaaliya ay la wareegtay ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si la mid ah magaalada cabduwaaq cuqaasheeda way kasoo horjeesteen waxayna sheegeen iska qaybgeli doonin ee shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug wuxuuna nabadoon u hadlay oo lagu magacaabo yuusuf mire warsame uu sheegay in tegitaanka dhuusamareeb ay ku xiran tahay in la xaqiijiyo dowladda federaalka soomaaliya ay cadeyso inay la wareegtay ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug adeer horta marka u horeysa waan ku salaamaya salaanta islaamka afar iyo tobanka iyo boqolkan ugu salaamaya bacdal salaam waqooyiga galgaduudeed ee aan hadda joogno annagu markaanu run sheegno oo aanaan been iyo khiyaano sheegaynin way ku haboonaan lahayd oo way fiiclaan lahayd ciidamadan la sheegayo Waa gartay.
waxaan u aragnaa arrintaasu arrin khiyaama ku jidha in ay tahay sababta oo ah nimankii ahlu sunna oo macalin maxamuud waayo waxa la leeyahay amniga isugu hayaan waa amni kuwaas ayay ku dhex jiraan oo maaha dhex jir weliba maahana waa u xoog roonyihiin marka waxaa weeye habar dhali weydaalana ku waarata inay tahay u aragnaa adeer sidaas wey Mhm. dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay in ammaanka dhuusamareeb haatan wixii ka dambeeya iyadoo mas-uul ay ka tahay wixii ka dhacay ayaa lagala xisaabtamayo Ee, ciidamada dhowaan la qarameeyey ee dowladda federaalka soomaaliya la wareegtana ee la geyn doono ee duleedka magaalada Ee, marka maxaa ku diidan tihiin inaad tagtaan dhuusamareeb ood ka qayb gashaan shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug Ee, horta marka u horeysa annagu waxba ma aanaan diidin oo wax ma aanaan diidin Mhm.
laakiin waxaanu aaminsannahay amni sugan inuusan jirin oo tugtug meeshaadii joog ay tahay ciidamada la sheegayana wax yar oo fara ku tirisa mooyaane inay ciidamadii macalin maxamuud iyo sheekh shaakir yihiin inta kuwaasu amniga dhuusameereed ay sheeganahayaan oo aan ciidamada meelo kale looga darin ama aan loo qaadinna run baa loo sheegayaa ama la sheegayaa ama ilaahay baa laga cabsadaayo wax ma imaanayso nabadgelyo la yidhaahdo iyo wax amni la yidhaahdaa midna adeer ma imaanayo sidaa weeye adeer gacan dowladda federaalka ee soomaaliya waxay sheegtay mas-uul inay ka tahay ammaanka ammaankiina maadna ku aamini karin ee ciidamada dowladda federaalka ee sugaya ammaanka dhuusamareeb adeer dowladda federaalka ah ammaan weeye hadday inta tiraahdo iyadu ay ama xamar iska joogto ama ra-iisul wasaaraha xoogaaga ciidankaa oo yarkaa oo waardiyeynahaya keliya ay meesha tahay asi inta la yimaado oo ergooyinkii yimaadaan oo cuqaashii timaado oo jaamiciintii timaado oo nooc walba yimaado adeer aysan nabadgelyo helin ama la qarxiyo ama la laayo oo nin nin loo laayo adeertaasu maxay noqonaysaa amni baa sugay miyay noqonaysaa Ee, waa tahay ee, wasiirada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan dhuusamareeb xalay waxay sheegeen in haatan wixii ka dambeeya ee dowladda federaalka soomaaliya lagala xisaabtamaya ammaanka dhuusamareeb adinku ma waxaad diidantihiin ka qaybgalka shirkaasi mise waxaad diidantihiin ee taagitaanka dhuusamraba sababa ammaan daraaddeed horta marka u horeysa annagu waxa ma diidayno waxa ma diidayno Waa runta gartay.
wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha waxaanu lahayn haddaanu waqooyiga galgaduudeed nahay ballan baanu lahayn Waa Ballan gartay.
baanu lahayn ballankii aanu lahayn baanu ka sugaynaa oo ku sugaynaa Waa gartay.
Marka Ballanta- iyaga ballankii hadday ballan fureen daacadeed horta dhusamareeb annagu barkayagaaan leenahay oo shaagaasaana kala bara shaaga dhusamareeb dhex mara yaana kala bara Waa gartay.
dhusamareeb miyaad aragtaa adeer gacali waa gartay ballanta aa dhigateen oo sheegteen in aad la gasheen eh, xasan cali kheyre iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha maxay tahay aadar waxa weeye waa mudan awal hor loogu aasaasay galmudug Mhm.
oo xasan sheekh maxamuud iyo cabdikariin xuseen guuleed wixii ay sameeyeen adeer waqooyiga galgaduudeed uga qayb geli mahayaan galmudug ugana dhisan mahayaan wax laakiin waxaa la rabaa in wax laga bedelo Waa gartay, bal- wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaarahana ballan noocaasa ayaanu lahayn inaan iska warsano ay noogu yimaadaan degmada caabudwa Eh, waa gartay eh, ballanta eh, aa wada gasheen eh, xasan cali kheyre iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha eh, ma waxay ahayd in aadna ka qayb galeen shirka dibshisinta ilaa idin idimaaniyaan mise in eh, tabashadiinna ama ballantiinna ay meel ka uga wada hadashaan
adi horta marka u horeysa annagu waxaan kuu sheegaynaa sida sheekh maxamuud iyo sheekh saakir alla ku jirrabay nimankaa sheekhyada sheeganaya waxa alla ku jirrabay horta annaga ilaahay naguma jirrabin annagu meel kuma dheganin annagu midnimada soomaaliyeed waa soo dhaweynaynaa madaxdanaba waa soo dhaweynaynaa galmudug waa soo dhaweynaynaa laakiin adeer gacaliye ma dhacayso annagu haddaanu nahay beelahasade oo ilaa balambal ilaa caabudu waan ilaa bangeele ilaa dhabad ilaa xuduudka etoobiya oo dhan saa u teedsan oo la yaqaan tiradooda iyo isirkooda iyo magacoodaba la garanayo adeer in la yidhaahdo waa hal beel ah in la yidhaahdo adeer raallina kama limin una soo shiri mayno mana wadmayso Waa Waxaan tahay.
diidannahay oo ammaan dawladda diidannahay ammaan ka hor imaanayno ammaan been sheegaynaana ma jidhaa xaqiiqadu sidaa weeye waa inaanu helnaa xagga aanu leenahay inaanu helno weeye oo keliya waa gartay xaqa idinka maqan oo aysan raadinin beelaha kale ee deegaanada galmudug muxuu yahay adeer beelaha kale maxayba raadin beelaha kale maxayba raadin Ee, waa gartay.
Waxaa Xaqa weeye adin- run baa la rabaa in si la sheego ee beenu ma soconayso Waa gartay.
adeer habar gidid iyo markii la yidhaahdo mareexaan galgaduudeed markii la yidhaahdo Mhm.
adeer waa siman yihiin waa gartay cayr waa beel salebaa waa beel sacad waa beel adeer mareexaanna waa beel ilaahay baan kugu dhaarshay adigu nin soomaaliyeed baa tahay anigu hadda horadaad ka tahay garanba maaye adeer ilaahay baan kugu dhaarshay xaq mataa mise waa xaq daro Ee, waa gartay ee, waxaa ii sheegtay inaad tahay nin damadoona ee, dhuusamareeb waxaa iminka gacanteeda si toosa dhanka ammaanka ula wareegay ee, dowladda federaalka soomaaliya ee, waxaana gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ka keentay magaalada caasimadda ah ee muqdisho Ee, shirka dibshisinta dhuusamareeb ayuu ka furan yahay ma waxaad diidan tihiin in shir lagu heshiisiinayo beelaha soomaaliyeed aad diidaan inaad ka qayb gashaan
ama anaga horta marka horeba waa kuu sheegay horta in hadalka dadka lagu celceliyo oo meela lagala soo warwareego weriga looma baahna dad ku afgaranahayaanahay waa diidno baa laga rabtaa war ma aynaan diidin shirka galmudug lagu heshiisiinayo oo dhusamareebeed laakiin waxaan rabnaa inta aanaan ka soo qayb gelin horta in aan raisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guduhu loogu yimaadaan waqooyiga galgaduudeed oo aan iswarsanno sidaas ayaan rabnaa adeer gacali Ee, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha muddo ka badan afartan beri ayay ku sugnaan dhuusamareeb maxaa u tageysaan dhuusamareeb oo uga hadli weyseen waxa aad doonaysaan ayagoo qofla imaanin oo aan soomaaliya wixii intii galmudug ahayd aan qofla imaanin waxa aan ka doonnaa dhulsamareed waa daraade waa waxaan jirin weeyaan ma garan Ee, waxaa sheegaysa in ballan ay wada gasheen ee, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre iyo wasiirka arrimaha gudaha Ee, marka haddii aad u tagi weyseen dhuusamareeb ballan ay ka dhexaysay ee, suma muuqato wax haddana in aadna kala hayn ee, dhismaha galmudug iyo sidoo kale shirka dibshisiinta war- war anagu tuuga ma nihin anagu meel gaara oo yani alla waxay sumayna male annagu madaxdanadii weeye ra-iisul wasaaruhu waa wasiirka arrimaha gudaha waa madaxdanadii waan ogol nahay waxa aan qabanaynase inaan uga hadalno degmada caabud waa sidaasaa ballantu ahayd ayadiibaana rabnaadeen waa gartay ee, hadda ee, qorshihiin muxuu yahay ee, dowladda federaalk soomaaliya waxay la wareegtay ee dhulsumre ammaankeedii oo inta badan beelaha deegaanada galmudug waa ka qaybgelayaan ee, adinku waxaad leedihiin ee, ammaankii dhulsumre maahan mid la isku halayn karo oo weli waxa gacanta ku haya ururkii weli gacanta ku hayay qorshihiin hadda muxuu yahay Een, adeer anagu anagu qorshaayagu waa iska cadyahay anagu galmudug waa soo dhaweynaynaa dowladda federaalka waa soo dhaweynaynaa wax kasta oo dana ku jidha waa soo dhaweynaynaa balse anagu waxaanu doonaynaa adeer gacal iyo xaq anagu aan xaquuq aan leenahay baa maqan xaquuq aan leenahay waa nala ku yacni dhahdilay baasha la yidhaahdo galmudug dhismaheedii xasan sheekh maxamuud iyo ninkii la oran jiray eh, cabdikariin xuseen duuleed sideedii hadday tahay dee adeer waxaa ka fiican inaan ka maqnaano oo annagu dowladda federaalka ah diidin bayna si toos ah anu- annagu ayada u hoos tagno sidaasaa ka fiican axdi baana la rabaaye sida dadka qaarkii ayaga u dabacgabacyeynaayeen annagu u dabacgabacyeyni mayna ma garan Ee, waa gartay ee, hadda joogitaankiin cabudooq oo diidantihiin inaad tagtaan dhulsumreba sababa ammaan daraaddeed ma waxaad sugaysaan in xasan cali kheyre iyo wasiirka arrimaha gudaha in ku yimaadaan magaalada cabudooq ee waqooyiga gobolka galguud adeer haddaysan noogu imaanin hadde annagu dadweynaha ay xukumaan baanu ka midnaa Ee, waa gartay dadweynaha ay xukumaan oo madaxda u yihiin baanu ka midnaa hadday diidaan iyaga u taallaa iyaga u taallaa ee, waa gartay ee, waxay yeelaanna iyaga yacni maarata iyaga u taallaano waa dadkoodii iyo shacabkoodii iyo magaaladoodiio waan waanu wada hadlaynaa ma garan ee, magaalada ku sugantihiin ee, waxaa qayb ka tahay magaalooyinka loo doonayo in loo dhiso galmudug loo midaysan yahay ee, siduu hore u sheegay ee, ra-iisul wasaare xasan cali kheyre markii haddaanan ee, diidantihiin wixii yacni hadda rag kala warwareejin lahaa oo rag reer cusubmareebeedu ay warwareejinayeen weye hadda waxaad iga daba wareejinaysaa werigi waxaa weeye anigu waa kuwa rabay anagu dhib ma qabnaanu ku dhihi balaayana ma qabno laakiin khiyaamadii shalay galmudug lagu dhisay uga qaybgeli mayno ma garan nabadoon axmed cismaan oo ka mid ah waxgaradka magaalada cadaado ayaa dhankiisa asna ii sheegay inaysan jirin wax ammaan ah oo la wareegtay dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna sheegay in ciidamada la sheegay inay sugayaan ammaanka guud ee dhuusamarab ay yihiin ciidamada isku dhafka ahaa ee horey ay ugu talin jireen ururka gacanta ku haya magaalada dhuusamarab ee caasimada galmudug odayaasha reer cadaada waxay u arkayaan waxgaradkooda iyo cilmadiinkooda iyo odayaalka iyo dadkii isku fakara inaan amni dowladda federaalka oo la wareegta aysan ka jirin dhuusamareeb waa gartay
nimanka ururka ahaa ee awalba dhuusamareeb looga tegay galmudug inay dhiseentana hor taagnaa in loo gacan geliyaan haysanaa ee aan wax lagala wareega jirin Mhm.
sababtu waxay tahay waxaad maqlaysay ninkii sheekh shaakir inuu yidhi ciidamadii isku dhafka amaana inta kale a- amnigii lagu wareejiyey inta kalena waa in magaalada laga bixiyaa waa gartay hadda sidaasayba ku muuqataa iskaga caddahay inaan wax dowlad lagu wareejiye jirin haddii dowlada lagu wareejiye dowladda lagu wareejiye hadli laheed ururkii sufo ninkii u madaxda ahaa aa lagu wareejiye oo ka hadle Ee, nabadoone ee, xalay ee, wasiire ka hadlayay dhuusamareeb iyo xasan cali kheyre oo laftiisa xalay shir gudoominaya shir ay lahaayeen laamaha ammaanka iyo asaga waxay sheegeen in ammaanka dhuusamareeb ay mas-uul ay ka tahay dowladda federaalka ee soomaaliya marka waa maxay waxaa idinka idiin muuqda gaarka ah horta hadda waxaan ka hadlaynay amnigiiya dowladda la wareegtay inaysan la wareeginna waa aan kuu sheegay fakar ahaan annagu marka waxaan taagnaynaaba waxay ahaayeen dhuusamareeba inaan bataatanba u socon iyo shirka diiwaangelinta iyo doorashada ka dhacaysa sababtuna waxay ahayd in wax ka horeeya naga maqan yihiin Ee, gudoomiye Ayaga cid nagala hadashay.
ee, nabadoone nabadoone u salaamanaynaa ee, ka qaybgalka shirka dibshisiinta iyo doorashada laakiin dowladda federaalka soomaaliya xalay waxay caddaysay in mas-uul ay ka tahay ammaankii dhuusamareeb ee, ciidamo laga keenay magaalada muqdisho ay la wareegeen ammaanka ee guud ee magaalada Ee, marka ee, waxaa idin muuqda oo ah inaysan ammaankii ee, ul sufo aysan wareejin oo ciidamada dowladda aysan la wareegin maxay tahay maya waaba kuu sheegay sidaasaa noo muuqataan ku yidhi mar haddii ay ka hadlayaan oo ayagii dadkii madaxdooda ay leeyihiin qaabkii looga heshiiyey wareejinta lagu wareejiye ay sheegayaan dowlad inaysan wax la wareegin sidaasay isaga muuqataa Ee, wasiirka wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya xalig wuxuu sheegay in magaalada laga saarayo ciidamada isku dhafka ahaa ee dhowaan la qarimayey ammaanka guud dhuusamrabna haddan wixii ka dambeeya mas-uul ay ka yihiin ciidamo qaas ah oo magaalada muqdisho laga keenay marka soo ma muuqato in ammaankii dhuusamreeb ay wejiyeen ururka la sunna ay gacanta ku haya dhuusamreeb gurceel ciidamadii dowladda federaalka soo waday ee la rabay muqdisho laga keenay in la diiday kuwii soomaaliga ahaa iyo kuwii amisom labadaba waa gartay
haddana waxaad maqlaysay kuwa isku dhafka maana kuwa kale waa laga bixinayaa magaalada oo dhulkamareeb looma ogola waa gartay
isku dhafka marka waxaa loogu ogolyaa waxay tahay nimankaana awoodoodii la siiyey marka sidaasay kuugu muuqataa wax dowladda gacanta ugu jira iyo waxay haysa midna inaysan jirin ee ururkii loo gacan geliyey marka laakiin dowladda waxay sheegaysaa ammaanka in mas-uul ay ka tahay oo iyada wixii haddan ka dambeeya iyada lagala xisaabtamaya ammaankii dhuusamareeb dowladda waxaa lagala xisaabtamaa dowladda hadda waxaad ogtahay ra-iisul wasaaraha inuu wax allaale meeshii sarfayn ku taga walahaa weeta siyaan gelaynaa markuu dhuusamareeb tagan uu yidhi wax walba dhuusamareebaa leh waxay tahay dowladda waxaa la weydiinaya marka dadku caqligooda ay ku socdaan ee dowlad la aamini karo ee mas-uuliyad ahna karta ee ummadda dhexdhexaadka ah markii leelaa la dhihi karaa dowladda waxaas tiri annaga kollayna inaan ka qayb galna nala ka dhowri maayo labaduba way jiraan marka hore bataatan ba wax ka horeeyaan isku haynaa oo kama qayb gelayna ilaa ayagaan xal ka xalsanno amni laysku hadlay karana maba jirto waa meel urur gacanta ku jirta markay meel dadka udhaxaysa noqota waxa layska weydiin karaa laakiin hadda annagu ma socon
nabadoon axmed cismaan oo ka mid ah garadka magaalada cadaado ayuu kaasaaho sheegay inaysan jirin wax iska bedelay mowqafka dadka reer cadaado oo ah ka qaybgalka shirka dibshursiinta ee beelaha deegaanada galmudug kalunaysan ayaana leenaha saaxiibyaal barnaamijka xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuun idinka imaanayaa waxaa maanta dib u dhac uu ku yimid keenidda meydkii allaw naxariistay gudoomiyaha gobolka beelander ahaana duqa magaalada caasimada ah muqdisho injineer cabdiraxmaan awn cismaan injineer yuruusuf qabanqaabada aaska gudoomiyaha gobolka beelander ahaana duqa magaalada caasimada ah muqdisho ayaa maantana ka socotay waxaana garoonka diyaaradaha magaalada caasimada ah muqdisho ay maantana ku sugnaa guddiga loo xilsaaray aaska qaran ha yeeshee waxaa la xaqiijiyey in dibdhac uu ka yimid keenista meydka allaw naxariistay gudoomiyaha gobolka beelander ahaana duqa magaalada caasimada ah muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer waxaana mid kasta la sheegay la keeni doona maalinta beri ah saacadda markaay tahay labada subaxnimo cabdi canshuur xasan oo ah gudoomiyaha guddiga aaska qaran allauna naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimadahi muqdisho ayaa si jiraad uu ku qabtay magaalada caasimadahi muqdisho ayaa wuxuu sharaxay sababta keentay inuu dib u dhaco meydka loo naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimadahi muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون أنيو كو هدلا يو قدiga قابن قابدا عاسك قارن iyo kan gobolka banaadir oo gudoomiyihii ee ku-xigeenka uu nala jooga waxaan ummadda soomaaliyeed tacsiib mar kale u diraynaa geeridii naxdinta lehed ee ku timid gudoomiyihii gobolka banaadir ahna duqo ee magaalada muqdisho injineer yariisow ilaahay ha u naxariisto eeladiisana samar iimaan allah ha ka siiyo injineer yariisow wuxuu ahaa nin bulshada soomaaliyeed aad iyo aad qaali u ah halii qaran ayaa naga dhintay gacanka gardaran ayaa dishay ummadda soomaaliyeed ugu horrayn waxaan leennahay inay u mudoobaan cadowgaas haliyeyada iyo nindoorka ka dilaayo intaas marka laga soo tago maanta waxaan qorsheennu ahaa in aaskii qaran la sameeyo marxuumkii meydkiisi la keeno lana aaso oo aas qaran ayuu ahaa qorshihii laakiin cillad farsamo oo ku timid diyaaraddii soo qaadi lahayd ee markay soo duuli lahayd ayaa waxay noqotay in dib u dhac uu ku yimaado diyaaraddii in la bedelo diyaarad kale loo bedelan wakhti ayay qaadatay sidaa aawadeed ayuu dib u dhacaas uu u yimid maanta aaskii qaran inuu dib ugu dhacay insha allahna waxaa la keeni doonaa beri subax siddeedda markay tahay ayaa marxuumkii meydkiisa la keeni doonaa aas qaranne ee magaalada muqdisho insha allah loogu samay doonaa marka waxaan leennahay bulshada soomaaliyeed u duceeya walaalkeen u duceeya guddoomiyihiinna u duceeya guddoomiyihii ummadda soomaaliyeed u duceeya insha allah wixii soo korna waa idinla qaybsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda boosta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan ayuu kaasaha ahna gudoomiyaha guddiga aaska qaran ee allaha naxariista gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada muqdisho oo sharaxayay sababta ka dambeysa inuu dib u dhaco meydka gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo maanta dib u laabtay magaalada madaxda dalka ee muqdisho ayaa tacsi ugu tegay qoyskii iyo ehelkii gudoomiye gobolka banaadir ahaana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf xasan cali kheyre ayaa la kulmay ogaas maxamuud ogaas cali iyo sidoo kale maamo nuuriye xasan cisaaq oo ah hooyada gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf oo u geeriyooda dhaawac ka soo gaara weerarkii argixisada al-shabaab ay ku qaadeen xarunta dowladda hoose ee fiishan ku waarna gobolka banaadir ee muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali kheyr wasiixe buugga tacsida ayaa sheegay in injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer uu ahaa mas-uul soomalinidu ay ku weyn tahay una taagnaa qarnamada oo aan ka daalin u adeegida shacabka wuxuuna alla uga baryey inuu naxariis janna uu ka waraabiyo waxaan rabaa inaan idiin sheego ilaahayna u naxariistee yariisow wuxuu ahaa nin qarad dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa abaal weyn ninkaas u tahay sharaf iyo karaamu u soo hooyo ummadda soomaaliyeed qoyskiisa u soo hooyo waxa uu yar oo aan samayn karno waxaa waaye eh, inaan qiimayno inaan qadarayno inaan weynayno wuxuu ahaa tusaalaha qarannimada yariisu allah u naxariisto nin qabyaaleed ka fog shaqo badan inta kale markii duuqaada weysa duuqaad jecel dadka inuu isku wada mar walba u taagan danta guud sanad maaha laba ma aha isagoo qurbaha jooga soo bilaaba soo bilaaba macno weyn uu lahaa qaranka soomaaliyeed waxa uu ka shaqaynayay inaan ka sii shaqayno Eh, anigoo ku hadlaya magaca dowladda oo dhan eh, kuga waxaan idinkugu imid inaan idiin sheego in allah u naxariista injineerku uu ka dhigtay qaranka soomaaliyeed waa ogahay inay si hoose idiin taabanayso sidaas daraaddeed waxaan idinkugu imid inaan idiin sheego wax walba oo aad u baahataan oo lagu qaboojin kara xanuunkiina ilaahay unbaa qaboojin kara inay dowladdu gacantiina garabkiina taagan tahay intaas ka sokow dad muslimiin ahaan nahay waa la wada dhimanaya Eh, kulla nafsin daa'iqatulmowt waa inaan ku samarno laakiin waa inaan dadaalkii aan haynana sii wadno garab istaaggiinana eh, iyo sabarkiina ogaas waa idinkaga mahadcelin Ee, kulan dacaah ayaa lagu qabtay injineer yuusuf maantay magaalada caasimada ee muqdisho Ee, ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaana hadaldan jeeshay waa aragteen aayaddan saddex qof kasta dugsi haddaan la gelin xataa soomaalidu waa taqaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kuwa sabra oo haddii musiibo iyo balaayo ku dhacdo oo madaxdu ka dhimato oo ilmuhu ka dhintaan oo xaasku ka dhinto oo xooluhu ka baaba'aan oo siyaasad xumo ay ku dhacdo oo maaragtay dalxumo ku dhacdo oo abaaru ku dhacdo kuwa yidhaah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kuwaas ugu bishaaray maaragtay u bishaaray macnaha waxay leeyihin bedel qofku hadda u safro musiiba hadday ku dhacdo dohora ka safro wuxuu leeyahay ajir wixii wax ka fiicanna in la sii haya aa nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam anaga marka waxaa nagu waajiba maadaama wiilkayni dhintay gudoomiyahayni dhintay madax sare ninkii noo ahayo gobolka banaadir madaxda ka ahay madaxweynaha ka ahay ou dhintay dadka banaadir degan gaar ahaan soomaalida guud ahaan inaan sabarnaa nagu waajiba wakhtigii aan u diyaargaroobaynay amisom inay dalka ka baxdo in meelay iyagu ilaalinin qarax ka dhaco weliba meel aad iyo aad magaranaysaa loo ilaaliya ah macno weyn ayay noogu fadhidaa tani wax weeye ma jiraan kartaan jiritaankeenna ayay taabatay tani jiritaankeenna ayay wallaahi taabatay injineerka keliya maaha annaga oo dhan ayay jiritaankeenna taabatay qalbigaa xanuunaya ummadda soomaaliyeed meel walbaad joogtaan haddii jiritaankaagu uu wax weyn kula yahay jiritaanka magaca soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed uu wax weyn kula yahay mucaarad iyo muxaafid mucaaradka maamul goboleedka jooga iyo ka federaalka ma- mucaaradaya ee xisbiga siyaasiga ah haddii dalkaaga iyo dal kale ay isqabtaan haddii amniga dalka uu sidan khatar u galo waxaan baaq idinkugu jeedinaya inaad u midoowdaan jiritaankeenna iyo midnimadeenna wax ka ilaahdo taariikhdana wax yar ku naqdo injineer yariisow in la dilo oo loo hawoodo waxaa sababay ama sababay kara ood mar walba arki kartiin cadowgu sidiisa midna waa argagixiso waa la ysla yaqaan laakiin kuwa u hanjabaya oo gudaha ku jira oo baaqa bixinaya in injineeriyadiisu dad nacab ou jiriyo carabka ku dhifanaya waa kuwa aan leeyahay tacsiyada nalama leh marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hadda jooga iyo xukuumadda hadda jirta ayaa waxaa laga rabaa inay waajibaadkooda gutaan dadkii injineeryariisow ka dambeeya dilkiisana tilaabta ku habboonoo sharciga waafaqsan waa inay mariyaan waana in baarista lasoo gebangebeeyo si shacabka gobolka banaadir ay u arkaan shuruucda oo la wajahayo wayahay kulan wanaagsan ayaana leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulashada uurashada ayaa dhegaysanaysaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa maanta dib ugu laabanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa maanta gaaray gudoomiyaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo wafdi balaaran oo hogaaminaya oo qayb ay ka hayeen waxgaradka magaaladaasi waxayna dhuusamareeb u tageen sida ay sheegeen ka qaybgalka shirka dibdhushinta beelaha deegaanada galmudug waxaana sidoo kale ay baaq u direen dadka diidan ka qaybgalka shirka dibdhushinta ee beelaha deegaanada galmudug
aada iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan soo dhoweyno wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka mudug iyo maayarka gaalkacyo iyo xubnaha kale oo muhimka ula socda asxaabay soo dhowaada caasimadii maamul goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ee nabadaad ku ogeyseen iyo nicmada laga rajaynaya intaba insha allahu lagu dhex joogo ku soo dhowaada mudana guddoomiyayaal halka waa caasimadii dhuusamareeb howlo shaqo oo aada u badan ayaa ka socota waxaa ku sugan sidaad la socotaan dowladdii federaalkeed xubno ballaaran oo ka mid ahay oo ra-iisul wasaarihii hogaaminayey wixii maanta ka horreeyay wuu joogay waxaa jooga wasiirkii arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta waxaa ka socda howlihii gogashii la dhigay oo dib u heshiisiinta guddiyadii dib u heshiisiinta loo magacaabay howlahaas si fiican ayay u socdaan insha allahu inaad noo timaadaan nagala soo qayb gashaan wax ka ogaataan wax ka arrimisaan aad baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay galmudug insha allahu markii ay galmudug noqon lahayd ayaa gacanta lagu hayaa ayaan la sii dayn maamulka caasimadda iyo baallinihiisu waxay diyaar u yihiin in cid walba kaalinta ay leedahay iyo soo dhoweynta ay mudan tahay aan ku qaabilno runtii waxaan ka cudur daaraynaa waxay ahayd guddoomiya gobolka inuu nala yimaado oo soo dhoweyntana uu ka qayb galo laakiin annagaa ku matalayna howlo shaqo iyo arrimo iska jirjira awgood waa ka soo gaari waayey ma rabna inaan sii dheeraanno gurigiinna ku soo dhowaada xaruntii caasimaddii galmudug oo nabada oo nicma ka socota ku soo dhowaada waxaan idin leenahay marxaban bikum marxaban bikum waxaan ku soo dhowan yahay guddoomiyaha degmada gaalkacyo mudan dhuusamareeb ku-xigeenkiisa xogeyaha maamulka mareer guur asxaabta ila socotay iyo dhammaan aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxaan rabnaa inaan aada uga mahad celino maayarka saaxiibkii macalin nuur soo dhoweynta wanaagsan uu noo sameeyey isaga iyo asxaabtiis waxaan le waa mahadsan tihiin waana idinka aqbalnay magaaladanna waa magaaladeennii weeye cid walba reer galmudug waxaa shansanaysaa anuu hadda dhul baan ka iibsaday macalinku maaqaan haduusan cagaf iga marin cid walba reer galmuduga baa shansanaysa magaaladan isbedeladii ka dhacahayena waa aad baan uga mahad celina ku faraxsannahay magaalada caasimad waxaan rabnaa caasimadaha kale inay la tartanto sanad ama labada sanada soo socda oo dadkeedu ma dhaqaala la-a laakiin kalsoonida ay ku maalgashan lahayn inayna helaan kaliya baa ka dhimanayd waana aaminsanahay in la joogo xilligii galmudugna noo dhismi lahayd caasimaduna noo dhismi lahayd caasimaddu madaxii weye haddii madaxu uu kaa qariban yahay waa dhibaatadeed beelaada marka aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa meeshan waxaan u nimid howlo shaqo oo caasimadii wey hadda dowladdii oo dhan iyo midda federaalkeed baa joogta lagama maarmo dhowrka maalmood laba maalmood saddex maalmoodna waa joogayna haddii lahaydmo aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaasaan dhihi aad iyo aad baan kaga mahad celinaa soo dhoweyntaa noo samayseen sida sharafta leh walacnimada leh ee lagu yaqaanay reer galmudug aanu dhammaan fikirkaasaan wada qabnaa in qof walba qofka kaleeto uu noqdo axbaab uu soo dhoweeyo waa idinka aqbalnay waa wixii aan idinku idinku soo dhaweyn lahayn baa idinoo soo dhaweyseen magaaladuna waa magaaladeeda xirs wixii dhul baan ka talaakan aniga aabbaay waa dhul ku lahaa wasaaradda hawlaha guud buu ka tirsanaa dhusamre buu joogi jiray laakiin so aad baan marka uga mahad celinaya macalin nuur iyo inta la fadhido o dhan soo dhaweyntan sodeen hawlaha shaqana kolley inta aan dhammaysanana kulan badan waa yeelan doonaa waa sheekaysan doonaa danta iyo dadka oo waa naga dhexeeyaan dalkuna inaanu hormarino annaga waxna lamid aan laka rabaa maa cidaan sugayno noo maqan inay jirta lama rabo qayb gudoomiye barnaamijka inta soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta aad ku-xisaha badneed ee kalamaan
duqowdii kalamaaney xilliga maanta la joogo dadku waa idin maqlaane wax muhiima u sheega wax mideeya u sheega qaraxaan muqdisho wax ka moosa u sheega war waxaad ilowday maydka aasi ogaada warayee ninkan waa xogmooga iska taa warkiis qaraxa wax moosta sheeguu ku yidhi dhagaxdiya moosi weysa ma wax la sheegaa moosi kara war wuxuu ku yidhi ninkan kama ma arantide midnimo uumad yahay midnimo war xaalku maanta wuxuu joogaa nin maaliyo nin faramaran aroos loo mashxaraadiyo mid lagu baroortaa muska reerka wadayaal war war moogaa tahay maydkii waa baaqday war dogonsina miida baaqday lamba maalintooha maray horaan waxaa loo yidhi malakul mowd inimaskugu leh makaankaaga ma mowga malaka mawd muddaa u taal kumana mowga maandhey war maydka baaqdoo laydii sheegay dad maranaad tihiin allah u naxariistay guddoomiyihii gobolka injineer yariiso waaye madaxdii qarankaoo garoonka taagan ayaa loo sheegay diyaaraddii maydka sidday inay baaqatay war ra'iisul wasaare khayre oo rabay inuu aaska qaranka qayb galo ayaa afartan cisho kadib dhuusamareeb ka soo laabtay hadda ayraboorkuu ka soo dega isagoo khamiis iyo koofi weyn wata war walba mo'ashidii sheekh abwaan ra'iisul wasaare khayre mayba lahkadho ay digri salaan war ma la soo khaliifay war khaliifa wa lama dhihi jirin haddaan hadda loo soo bixin salaamayna salaamayna ra'iisul wasaarahan salaamayna warwar ma haysiine gobolka banaadir markii la maqlay guddoomiyihii waa xijaabtay iyadoon maydkii la aasin ayaa xilkiisii tartan iyo xusulduub loo galay war waxaan maqli jiray nin dhintay kawiisa garoon markuu dhintaa sheegahe intuu dhaawac ahaa ayaa loo tartamayay xilkiisa warwar ma haysiine kusmihii gobolka banaadir mahadalle ayaa wuxuu diyaarsaday ilma ku kala kiciya facebooka marka saddexdii beriyo guddoomiyaha uu dhaawac ahaa ayaa wuxuu leeyahay wax badan baan qabtay baandhashka horaa waxaa loo yidhi nin isfaanshay ri'is nugtaa garoon ayaya dhagoolnimadan kugu dhacaye asagu isma faanina ciyaaluu diyaarsada facebooka ku faaniya war ninka maxaad ka rabteen waxqabadka nabadii nolol inuu facebook yahay og yahay meeshay dabaysha u socdo miyuu fahme war heedhaha gobolka banaadir wuxuu u baahan yahay maamul taya leh facebook uma baahna waryaa wuxuu u baahan yahay shaqo kuma lihide gurigaaga uga noolaaw haddii kale xabsigaad ku noolaanaysa horaa waxaa loo yidhi duruur la'aan roob ma yimaado dabeel la'aane xaansha ma duusho war dad waalan baa tiine warka naga suga haddii aad turub dhaysho oo intaad ranka tuurto biigga taajka u saarto si kastood u taqaanid guul ku taami mayside war hooy tuulax iyo muulax iyo maanataakow iyo ilmaha aga taagan waxba nooma taraane maamulkeenna tayeeya maandhow tuulax iyo muulaxna waxana maamula miyay ku jiraan oboyaad walhaliinto mooshiidii tuulax iyo muulah ilmooga hafiisalah ka aruuriya ka jareen waxaa idin dhihi lahay talakeenna xaalac ma tala raac axaad waryahoy war anigu dawladda soomaaliya talaan u hayaa haddaysan maanta iga dhegaysan aysan dib dambe iga helin war ma la dhimi rabtaa dhimo adduun yeeriya iga dhegayso waxaan kula talin lahaa dawladdeennu siday aaska ugu degdegto amniga ha ugu degdegto war aniga dawladdu waxaan kula talin lahay dadka aan weysada u dhoornayn oo darajada ay ku taxday inay ka daadiso war nimanyahow aniga dawladdu waxaan kula talin lahaa run sheeg waa ceeb sheege wixii dhaca inay runta ka sheegto war anigu dawladda waxaan kula talin lahaa inay axmed madoobe odayaasha ka qabato waryaada taladinu waxay u eg tahay tii xildhibaan fiqi iyo xildhibaan abwaan cayaar jecel oo xukuumadda hala bedelo ku soo dhammaan jirtay war anigu dawladda waxaan kula talinayaa waxaysan qaban karinaysa wakhti ku lumina waxay qaban karta qabato anigu dawladda waxaan kula talin lahay mudici garsoor looma dhiibe inay maxkamadaha tayeyso war adigu dawladdaad la taliseen anigu shacabku waxaan kula talin lahaa dawladu jiri mayso haddaysan ayagu taageerin dawlad la'aana noolaan maayaan war anina mayba ka do'aayo lahay dawlad shacab taageer ilaahayna sii talowaatii ilaahay laakiin waxaa loo baahan yahay dadaalka niman yam hadda goor waxay doodu dhex martay allah u naxariistay injineer yiriisow iyo daahir amiin jeesow war xildhibaan jeesow qof dhintay iyo qof noolba ma dooda dhex marays waa rug caddaan miidiyaha jecel allah u naxariistay yiriisow wuxuu ku dooday inay dowladdaani tahay dowladdii shacabka jeesowna wuxuu ku dooday inay dowladdu tahay dowladda baarlamaani ah oo baarlamaanku soo doortay warnimay war ma haysaan hadda ka hor ilmo yaryar baa aqal looga tegey nin baa u yimid tuuga aqalkiibuu galay debad oodkac ku jiray buu furtay ilmihii yaryaraa buu yidhi keensada gacmaha mid kasta sacabka u buuxiyey bannaanka u baxee wax dadaho soo socda waardiyadu yidhi markay idinka dhammaatan alaa idinkugu shubaya ii soo noqda sidaasay ugu shaqaynayeen muddo markii dambay u jeedeen hooyadoodoo soo socota ta ordeen bay yidhahdeen hooyaa soo socota dabeedna aqalka salkiisuu ka baxay markaan xaaladdan ku jirna qiimeeyey ilmahaas iyo soomaalida maanta joogta kalama caqli roona kaas tuug ma aheenin waxaas ahay maskiin umaciina warkaasi tuug saqayahow ahay warwar ma haysiine hadda ka hor waakii wasiir godax barre uu yidhi jid furan ciddii aragta ha ii soo sheegto hadda ma jid furan baa loo sheegay hadda waxaa loo soo sheegay jidad agmar wasaaraddiisa kadibna waa u xidhe iyagoo shacabkii shalay meelay maraan waayeen waxaa ogaada taliyihii saldhigga degmada hodan bashiir cabdi siyaad iyo guddoomiyihii degmada cabdikariin kadibna berihii oo ku xidhay jidadka inta ay siibeen baa weliba qaateen dariiq buu ahaa wasiir goodax ma dheheen war horta dowladda mas-uuliyiinta waa la yaabay dhowr xil ay isku hayaan nin wasaaradda waxbarashada qaabilsan siduu waddo u xirtay war wasiir goodax ma qaldana taladii buuna qaatay waa tii la yidhi jarmaad hore qaar kaco shabaag baas jiidayo xayndaabkii jilicsan iyo hadday dhagax jaban arkaan juq soo dhahayaa jire iska jar dowladdaydaa iska jar dad baa jira soo socdo jabhaddii soo diratayo difuran baan soo arke iska jar
warwar ma haysina galmudug aan idinkaga warramo war maceel buura la xoreeyey war haddaa lagu sii socdaa inaan dhegayso amnigii magaalada dhuusamareeb dowladdaa la wareegtay eelaboorkiina ciidamada danab ayaa dusha uga soo degay war ayraboorkii danab hadday dusha uga soo degtay macalin maxamuud ma ku qabteen war ciidanka amniga elboorkay la wareegeen war sheekh shaakir ma baaga muudayna war mar haddii macalin maxamuud iyo doctor shaakir dhuusamareeb gacantada laga bixi axmed madow mucuusuga war nimanyahow somalilan odayaashii dhaqanka beelaha muqdisho ayay ku soo wareejisay maxaabiistii somalilan ku xidhnaa war kuwa puntland ku xidhan ayagane maa ku soo wareejiyaan odayaasha war shiisals waxay tidhi maxaabiistan somalilan u dhiibannay waa ku cambaaraynaynaa inay sii daysay soomaaliyey maanta waxaan maraynaa shiishals inay tidhaahdo maxaabiista hallay hayo shiishaliskaan belaaya horta manima mase waa naag war ayay cambaray labu daakuwin tahay horaa waxaa loo yidhi eri carbeed laamigseed wax loo yeeyeen le waaye siddeed iyo labaatan sano kadib waa markii u horraysay ee madaxweyne soomaaliyeed uu ka tanaasulo jinsiyadiisii labaad ra-iisul wasaare waa markii u horrayso afartan cishaa galmudug ku hoyato tubaha qaranka ayay ahaayeen war waa markii u horraysay oo madaxweyne jinsiyad labaad haysta ay waddanka madaxweyne ka noqdo horta ra'iisul wasaare adigu goormaa ka tanaasulaysaa jinsiyadda norway ra'iisul wasaare ogsunta siyeed iyo labaatan sana ka damba markii gumbile amig dhatiisle ka dhex tilaali irin arbeed aama adeer soomaaliya soomaaliba soomaaliya soomaaliba war wax macna la sheega waryaada soomaaliya soomaaliya ma laha
barnaamijkuu soo saaray ilaa socodsiin aygo xasana saaxiibkii cumar axmed barnaamij suxeefa aan farsame intaasuu kugu yahay caawitan intaan kulan dambe waxaan kaga tegayaa heestuu balgow barnaamijkaada ballanqaaday tana kulan dambe nabad ahaada saaxiibyaal
anoo daacada
oo dangooniya dood ku galinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone
damanbolkiyo damaxuuniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone
damanbolkiyo damaxuuniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone damanbolkiyo damaxgooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone damanbolkiyo damaxgooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka
ma dugowdee taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mag ku dayashiyo ka sii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damanbolkiyo damaxgooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka
ma dugowdee taariikhdii dura tii doraad ee ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damanbolkiyo damaxgooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo